waa shaksiyaadka ama shaksi ka mid ah bangiga dhexe ayaa maaragtay sameeyey farsamo oo ah khiyaarano sameeyey oo lacagahii meesha yaalay ayuu wuxuu ku bedeshtay lacaga oo maaragtay oo feega ama faalsa ah oo been abuur ah marka waa nasiib daro hore loogama ogaanin oo maaragtay lacag intaas la eg ayaa maaragtay hadda lagu khasaaray marka arintaasna waxaa loo gudbiyey hay-adaha amniga iyo baarista oo maarata dembiyada iyagaa hadda baaristana ku wada marka ma ahan lacag inta meesha la tagay la jabsaday oo kaash ahaan loo qaatay ama si kale loo isticmaalay ma ahan waa shaksi ayaa qaladkaas sameeyey waana la ogyahay shaksiga waa shaksi la aaminay oo ka shaqeynaya wasaara bankiga dhexe haddana maaragtay hay-adaha maaragtay amniga ayaa maarata arintaasi gacanta ku haya horta waxaa aada iyo aada nasiib daro u ah in dhacdo noocan oo kale oo ah dhacdo laga xumaado ah in siyaasad ahaan loo bedelo runtii waa laga fiican yahay nidaamka maaliyadeed ee wadanka aada iyo aad uu isu bedelay wuu soo ficnaaday oo marxaladii anaga shalay aan joogno maanta ma joogno wax kasta waxay leeyihiin documentation loo tixraaciyay leeyihiin marka waxaa ficnaan lahayd haddii uu mugdi mugdi ama shaki uu jiro in iyadoo la isticmaalaya hay-adaha ku shaqada leh ama hantidhoorka ha noqdo ama xiraaliha ha noqdo